yeman ayaa sheegtay inay dhul ka qabsatay maleeshiyada xoutiyiinta ee ay dagaalka kula jirta sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee dalka masar xuseen cusmaan saxnuuni ciidamada dowladda yemen ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada agaga dagaalka ee galbeedka gobolka ma'rib ee dalka yemen warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay guulahaasi ay gaareen iyaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya xarunta warbaahinta ciidamada yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka ma'riba warka xukuumadda yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada shiicada ee kooxda xuutiyiinta warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada yemen ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka socda aaga halhalan ee galbeedka maariba bayaanka dowladda yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda iiraan weerarada iyo duqeymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada yemen iyo kuwa xulufada sunniga waxaa lagu baabi'iyey saanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geystay fariisimo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka ma'riba ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda yemen dhinaca kale saraakiisha kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah gobolka qaybo ka mid ah gobolka ma'riba warbaahinta xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi yemen arrimahan ayaa imaanaya xili dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda yemen iyo falaagada xuutiyiinta lagu dilay saddex boqol iyo labaatan dagaalyahan oo labada dhinaca toddobaadkii hore waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi horaanta bishan dowladda yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudi arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay haysteen xuutiyiinta shiicada ahi yemen waxa ay ku jirtay dagaal sukeeye tan iyo sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii markaasoo ay xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda sanca taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi islamarkaasina isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda sunniga ee taagta daran ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a